bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaha toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbaland barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgalaya oo marti inoogu ah xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland islamar ahaantaana ahaa gudoomiyaha guddiga wax kabeddelka dastuurka ee baarlamanka jubbaland cabdifataax jalwa oo ka socda ama ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jubbaland iyo faysal maxamed mataan oo ka mid a guddiga sare ee golaha isbedeldoonka ama mucaaradka jubbaland dhammaan barnaamijka inta uu socdo waxaan diiradda ku saari doonaa hadduu ee baqadaro isbeddelkii maalin ka hor lagu sameeyey dastuurka jubbaland kaas oo qodobada qaar ee xildhibaanada jubbaland wax kabedel ku sameeyeen waxaana arrintaasi hadalhayn fara badan ay ka abuurtay bulshada dhexdeeda iyadoona ay baaqyo kala duwan ka soo saareen dhinaca mucaaradka jubbaland ee doonaya in ay markaasi isu soo sharaxaan xilka madaxtinimada jubbaland qodobka dooda badan dhaliya waxa uu ahaa in madaxweynaha hadda talada hayaay uu mar kale isu soo sharaxi karo oo uu kursigu u furan yahay sidoo kale muddada xilhaynta ayaa shan sano laga dhigay madaxweynaha haddaba arrimahaasi maadaama ay baarlamaanku ansixiyeen maalin ka hor islamar ahaantaana ay guuc fara badan ka keeneen qeybaha mucaaradka bulshada rayidka maxaa la gudboon muxuuse go-aankooda laftirkooda waxaa la sheegay in lagala tashtay isbedelkan lagu sameeyey qodobada qaar ee dastuurka iyo sidoo kale dhinaca baarlamaanka laftirkoodu sharci nuucea ayay u mareen inkastoo iyagu ay xaq u leeyihiin in wax kabedel ay ku sameeyaan dastuurka mucaaradkase muxuu yahay go-aankooda kama dambaysta ahi barnaamijka anigoo aadan kismaayo ayaa idila socodsiinaya waxaan ku bilaabayaa xildhibaan maxamed cabdinaasir gudoomiyaha guddigii wax kabedel ku sameynayay dastuurka jubbaland xildhibaan soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka bal ugu horreyn waxaad faahfaahin guud naga siisaa waddan nuucea ayaad u marteen in ama sharciyad nuucea ayaad u adeegsateen in wax kabedel aad ku samaysaan dastuurka waa mahadsan tahay aadan adiga iyo shaqaalaha v o eda waad salaamantihiin waxaa kaleoo salaamayaa saaxiibaday oo faysal iyo iyo guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada bulshada rayidka aan idhaahdee cabdifataax salaan kadib saynu isla ognahay soomaaliya waxaa ka jirta dowlad soo kobcaysa oo lagaga soo kabtay dhibaatooyinkii waddankan ka dhacay ee muddadii labaatanka sano ahaa ee ka horreeyey tobankii sano ee u dambeeyey muddadaa tobanka sano ah dowladda soomaaliya ee jirtaay waxaa loo nidaamiyey nidaam oo federaala waxaa qabyo ah dhammaan dastuurada ka federaalka iyo kuwa isteydyada waa qabyo socda oo qabyo qoraala sidii aynu arkaynay shalay waxaan ansixinay oo baarlamaanka jubbaland meelmariyey qodobo dastuuriya waxaana loo maray laba nooc oo ah kuwa loo maro in wax la qabyo tiro mid waxa weeye dastuurka wuxuu sheegayaa qodobkiisa kow iyo soddonaad iyo qodobkiisa sagaashan iyo shanaad in habraaca loo maraayo ay tahay habraaca ay labadaa qodob sheegayaan midka labaad waxa weeye dastuurku sidiisaba waa qabyo markuu qabyo wuxuu yahayna waa la dhammaystiraa isaguna waa qodob caddaynaya in dastuurku uu soconayo marka halkaasaan u marray in la qabyo tiro laakiin qodobadan hadda koobnaa ee saddexda ahaa waxaan ee waxaan u jeedaa lixda ahaa waxaan u soo diyaarinay iyo qaabka aan u diyaarinay waxay ahayd in la meel mariyo maadaama qodobada laba ka midi ay caafimaadka iyo waxbarashada si gaara u khuseeyaan caafimaadka iyo waxbarashada inay dowladdu mas-uuliyadda noqoto dadkana ay danahooda noqdaan baanu u soo diyaarinay waayahay cabdifitaax soo dhowow dastuurkii lix qodob ayaa la bedelay bulshada rayidka ayaad ka socotaa aragtidiina ku aadan adegsmaayo waad mahadsan tahay aad baanaad kusoo dhaweynaya adigii iyo saaxiibada iyo dhegeystayaasha v o eda waa mahadsan tahay annagu bulshada rayidka ahaan siyaasiyiin ma nihin keliya waxaan maxaa jirtay dareenka dadweynaha iyo shacabka iyo dadka aan matalo yaan yaan maxaa jirtay xambaarsannahay marka lixdan qodob maxaa jirtee la meelmariyey shalay baarlamaanku jubbaland ay ansixiyeen ama wax ka bedel ku sameeyeen annagu waxaan aad xoogga u saaraynay ama aan jeclayn in talooyin aan ku lahaano infact talooyin qaarna aan ku lahayn inkastoo sidii loo baahna aysan wada ahayn lakiin talooyin aan ku lahayn qodobka toddobiyo tobnaad iyo qodobka tobnaad oo ka hadlayay xuquuqda caafimaadka iyo xuquuqda dhallinyarada iyo carruurta kaas baan aad maxaa jirtay taladeena iyo tusaalaheena uu maadaama adeegyo bulshareyd adeegyo bulsho uu bixinayo aan xoogga saarayna marka guud ahaanna dee waxaan u aragnaa baarlamaanka inkastoo dowladnimada iyo baarlamaanku laftarkiisu kii hadda labaad uu yahay ilduufyo badan iyo iska jiro haddana mandateca ayagaa iska leh oo institution ahaan inay dastuurka wax ku daraan wax ka bedelaan wax ka dhahaan marka waa ku xushmaynaynaa lakiin waxaan rajaynaynaa in hadduu ilaah yidhaahdo hadda kadib wadatashi ballaaran qurux badan in ay bulshada la wadaagaan waa mahadsan tahay laakiin shukri warax oo ah guddoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamaanka markii uu ku dhawaaqayey go-aanka baarlamanka ka soo baxay waxa uu sheegay in bulshada rayidka lagala tashtay warar waxaa jirta soo baxaya inaan laidinkala tashanin oo waxba laidinka weydin taa bal ka waran qodobada xooga aan saarayn annaga ay nala soo weydiiyeen baarlamaanka qeyrka qayb ka mid ah iyo xoghayntaba ay nala wadaageen maalmo ka hor qodobadaan ay ahaayeen marka waxna waa ku darsannay talooyinna waa ka bixinay walow sidii loo baahnay usoo wada qaadanin haddana waa ku bogaadinaynaa waad mahadsan tahay faysal mataan ayaan markan siinayaa oo dhinaca isbedeldoonka jubbaland ka tirsan dabcan shalay guux fara badan ayaa dhankiina ka imaanayey maalmahanba ka imaanayay oo ku aadan isbedelkan ama wax kabedelka lagu sameynaya dastuurka qodobo ka mid a see u aragtaan wixii baarlamaanka u sameeyey
waa salaamayaa marka koowaad xildhibaanka iyo saaxiibkay cabdifataax iyo aadan iyo kooxda v o e-da salaan kadib wixii shalay ka dhacay baarlamaanka jubbaland ee muddoxileedkiisu dhammaaday laba kun iyo saddex labaatan bishii abril waxay ahayd waxaan sharci ahayn dastuurkana ka fog aan cidna lagala tashan cidaha ay khusaysay una gaar ah ciddii arrintaa qabatay qodobadaa la ansixiyey shalay qodobana contentious bay ahaayeen qodobana waxay ahaayeen qodobo iska caadi ah qodobada la ansixiyey shalay waxaa ka mid ahaa xaqa nolosha waxbarashada maxkamadda dastuuriga ee nidaamka maxkamaduhu marayaan muddada xilhaynta madaxweynaha oo la fakiyey si sharci darro ah iyo arinta maxkamadaha iyo maxkamadda dastuuriga ah nidaamka nidaamka iyo nidaamka dowladnimada jubbaland ay u shaqayso nidaamka maxkamadaha iyo farsamadaas waxaan u arkaa in guddi adeeg garsoor oo taya leh oo habraac leh la sameeyo iyaguna ay arintaas ay qayb ka noqdaan nidaamka madaxtooyada iyo baarlamentariga isku dhafan oo horey u ahayd nidaam madaxtooyo waxay u muuqataa in ay arintani baarlamaanku sii kordhisteen inaysan iskorjoogtayn xukuumaddu iyo madaxtooyadu aanan la xisaabtamin laakiin lagu heshiiyey nidaam ah annaguna aanu xildhibaanna ahaano wasiirrana aan ahaano oo dowlad madaxtooyo iyo baarlamaan isku dhafan ah oo ayagu danahooda keliya ka shaqaysta sida shalayba si gaara uga shaqaysteen waxay doonayeen in ay maaragtay arrintaa galeen waxay marka tani sii fogeynaysaa ama sii sahlaysaa musiqii iyo eexdii iyo ku-tagrifalkii awoodaha dastuuriga ahaa ee laga wada hadlayay inay dowladdu sii fogeysanayso awoodaha gacanteeda ku urursanayso taasina nidaam sahlaya ma aha nidaamka dowladnimada jubbaland waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo muddada xilhaynta ma garan karo meesha baarlamaanka jubbaland ee hadda jooga xafiiska ee aan sharciyadda haysan maadaama golaha wakiilada sharciyaddooda afar sano ay ahayd sanad dheeri ay isaga dhufsadeen lagu ixtiraamo layiroon meeshaan intay eber ka soo bilaaban lahay bal aan u sugno ha lagu dul shaqeeyo sharciyadda aysan ixtiraamin maalintii xukum ay ka dhimanayd muddaxileedkooda ay ku darsadeen ayagu ay bili ka dhimanayd ay yidhaahdeen madaxweynihiina waa fasaxnay annaguna waan adeeganaynaa oo dowlad baan wada dhisanaynaa waxaan arkaa waddadaas inay tahay waddo qardajeexa dhanka sharciga iyo dowladnimadana aan loo marin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo mudane axmed maxamed islaam madaxweynihii hore ee jubbaland saddex saddex sharci oo uu saxiixay asagu oo gacantiisa ku saxiixay oo uu kow ka yahay ballanqaadkii lagu dhaariyey dastuurka jubbaland laba kun iyo shan iyo toban iyo laba kun iyo sagaal iyo toban oo ah qodobka toddobaad cudubka afraad qodobka toddobaatanaad oo sheegaya muddada xilhaynta madaxweynuhu inay tahay intaa loogu talagalay laba goor iyo afar sano isqabqabsigii doorashadii ee kadib madaxweynuhu abril heshiisku wuxuu ku galay meesha la nairobi heshiiskaas waxay ahayn garabka isbedeldoorka jubbaland oo saddex saxiix leh iyo madaxweynihii markaa jubbaland oo saxiix leh waxa uu mar labaad ballan qaaday farqada labaad ee qoraalkaas haddaad eegtid in muddaxileedkiisu uu noqonayo sida uu qorayo qodobka toddobaatanaad cutubka afraad qodobka toddobaatanaad ee dastuurka jubbaland madaxweynuhu saxiixa uu saxiixay iyo dhaarta uu dhaartay labadaba uma xisaabsanaa waxaa intaa dheer labaatan iyo toddobadii march laba kun labaatan iyo saddex madaxweynuhu wuxuu saxiixay heshiiska doorashooyinka qaranka oo farayay in nidaamka doorashooyinka qaranku ay noqdaan nidaam isku sidkan hal marna wada dhaca arintan dambe an waxaa maqabay inuu ku khaldamayba awoodaha iyo nidaamkan u siixay inuu ku khaldamay welina waa qabaa laakiin waa heshiis valida oo binding document oo sharci marka madaxweynuhu asagu ma afar qofa mise waa hal qof baarlamaanka jubbaland shaqadooda maxay tahay ma sharciyad bay ku joogaan oo inay sharci xisaabiyaan bay u baahan yihiin mise waxay u baahan yihiin inay maaragtay qardajeexooda iyo waddadooda wataan waaya laakiin baarlamaanku miyaanu xaq u lahayn in uu dastuurka wax ka bedelo baarlamaanku horta dastuurkan aan kuu sheegaya dastuurkan waa dastuur ku meel gaara jubbalandna dib u heshiisiin siyaasadeed ayaa ka dhacday markii la dhisayay dowladnimada nidaamka dowladnimada soomaaliya maamul goboleedada iyo federaalkuwa waa qabaa'il loo heshiiyey looma gudbin dowladnimo u gudubtay shacabka oo cod walba iyo nidaam walba referendum lagu soo qaaday maadaama qabaailla heshiiye aan nahay qolo walba iyo deegaan walba iyo nidaam walba oo meeshaa ka jira waxaa la soo siiyey wakaalad uu muddo ku joogayo markay ka dhacdana wuxuu xaq u leeyahay inuu doonto laakiin xaq baan u leeyahay waan bedelanayaa waxay u muuqataa farsamo ah dee in uu wixii uu gacanta ku hayo qofku uu siduu raba ka samaysan karo taasina waa conflict of interest sharciyaddu ma fasaxayso baarlamaanka marka maxaad leedahay
nooce ah oo hadda ay ansixiyeen baarlamaanka baar- horta baarlamaan jubbaland hadda jira ma jiro waa inaad taas fahantaa baarlamaanka muddaxileedkooda sharciga ahaa ay qabaa'iladu soo wakiisheen wuxuu dhammaaday april 15 2023 Xildhibaan shaqadan one Aye.
minute shaqadan ay qabteen waa shaqo ku kooban lixdan iyo saddexdii qof ee gacanta taagtay iyo ciddii kala shaqaysa waaya xildhibaan maxamed cabdi naasir haye faysal waad maqlaysa ee, in soomaaliya dowladnimo ka jirto dowladnimadu waxay leedahay hay-ado la yaqaano waxay leedahay hay-ad sharci dejin sharci dejinna macnaheedu waxa weeye noloshu kolkay isbedelayso qofka lama bedelee sharcigaa la bedelaa sharciga waxaa loo bedelaa inuu ruuxa noloshiisa la qabsado Een, waxaa ku jiray hadalka faysal in dowladnimada soomaaliya ay geedi socod ku jirto geedi socod waa wax meeshii uu joogay ka tegaya oo meeshii loo baahnaa inuu tago aadaya kolkaan soomaaliya ku sharaxno Een, baarlamaanka jubbaland ee hadda jooga dastuurkooda ee jubbaland leedahay ee lagu aqoonsan yahay inuu kani yahay baarlamaankii jubbaland ee hadda aniga war xildhibaanoo nabad soomaha aad igu leedahay ayaa horta wuxuu caddaynayaa in jubbaland uu leeyahay ay leedahay baarlamaan jira inay leedahay xukuumad shaqaynaysa inay leedahay hay-ado kale oo dowladeed oo shaqaynaysa oo kan kismaayo nabadda lagu degan yahay aan toban sano ka horan jirin yahay ee toban sano ka hor aan jirin sababtana horta caddaynaysa inay dowladi jirto jiritaanka dowladdu shuruuc kolba ciddii loo xil saarataay ilaalisuu ku degan yahay iskama jiro Ee, haddii caawalka ismaaciil la odhan lahaa ruux walbaan waxaa doonta samee dukaamaha la isugu geli lahaa waa siday jiri jirtay sababtaasi waxay caddayn u tahay baarlamaanka jubbaland waxay leeyihiin mandateka dastuurka ku qoran mandateka ay iyagu ansixiyeen mandateka uu qofku ku tegayo hoolka shirka ee uu kaga qaybgelayo eed adigu kolkaad ka warramaysa leedahay baarlamaankii jubbaland baa maanta ansixiyey kaasa horta mandate la yidhaahdaa Een, wax kasta oo mandate ahoo jiraay waxaa la rabaa nolosha dadka inuu la jaan qaado lix qodob buu baarlamaanka jubbaland shalay ansixiyey lixdii qodob shan ka mid ah hadday wanaagsanaadaan lixduba way wanaagsanaanayaan maxaa yeelay mid wuxuu caddaynayaa in dastuurka jubbaland oo ahaa nidaam madaxtooye laga dhigay nidaam isku dhaf ah madaxweynaha awooddiisaa lasoo jaray ogow looguma darin waa lasoo jaray Ee, laba wuxuu caddaynayaa in maxkamadda dastuurka ee gaarka u istaagi lahayd lagu soo daray maxkamadda sare sida ay wadamada inaga inaga incomeka badani ay ama inaga dakhliga badani u saameeyeen si looga baaqsado hay-ad la yidhaahdo maxkamadii dastuuriga oo weyn oo keligeed dhaqaalo ku baxaan oo inaan bajad u haynin waxaan ognahay inay dadku soo dhoweynayaan in la yidhaahdo waxbarashada waa in la tayeeyo ilmaha dhallinyarada waxbarashadiisu waa qasab mas-uuliyaddaana dowladdaa laga rabaa inay qaado dowladda la sheegaya waa tan jirta ogow ee dastuurkeenu sheegayo in la yidhaahdo caafimaadka in la tayeeyo oo muxuu ahaaye gabadha cliniga rabta ee hooyada uurkale ay hesho caafimaad ku habboon oo tayaleh oo xeer loo sameeyo oo sharci la sameeyaa inay tahay waajibaad iyo mas-uuliyaad dowladda saaran baa la ansixiyey dowladda ansixisayna tan weeye ogow jirta tu kala maaho meel kale inoogu maqan waddankan aynu joogna ee federaalka dastuurka federaalku wuxuu dhigayaa qodobkiisa boqol labaatan iyo kow mabdi-iyan in la iswaafajiyo dastuurka federaalka iyo kuwa stateyada saas awgeed haddii ay boog tahay in in axmed maxamed islaam matala madaxweynaha dowladda jubbaland uu tartami karo xasan sheekh maxamuudna wuu tartami karaa isagana ogow oo madaxweynaha jamhuuiyadda federaalka in la dooran waayo waa si kale laakiin wuxuu haystaa sharciyad uu ku tartami karo waana ka naag yaala dastuurka federaalku keenuuna sida uu ka federaalkiihi sheegayo mabdi'iyan way iswaafaqa mabduna waxa waaye waa waxa dastuurkeena ku qoran labaatanka qodob ee ugu horeysaa mabda la yidhaahdaa ee ay tahay inay iswaafaqsanaadaan in waddankan soomaaliya la yidhaahdo inuu calanka buluuga a leeyahay inuu federaal yahay in dad kalihi ay inaga yihiin gabdhiyo wiilal in laga kooban yahay xuquuq siman in la leeyahay berri haddii lagu doorto inaad madaxweyne noqon karto waxaan o dhan waa mabaadiida aas-aasiga ah inay doorashada waddanku hal mara dhacdo yani waxyaabaha inagu khalifaya intay madasha wada qaranka la sameeyo oo xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibare iyo madaxweynayaasha stateyadu ay tagaan inay go-aan soo gaadhaan dastuurka ka duwan waxaa weeyaan dibudhiska uu dalkeennu ku jiro marka ujeeddadeennuba waxay tahay hadda si dowlad loo gaadho dhammaystiran oo soomaaliya ay u baahan tahay oo tan ay shacabka soomaaliyeed u baahan yihiin ah oo inaan waddanka qabiilqabiil iyo laysugu laynin muxuu ahaa jufa-jufo ah oo inaynu waddammada kale ee dakhligoodu ku filan yahay oo kala ah aynu noqonno oo in waddammadu caafimaadka aynu u doonanno innaga laynoo soo doonto oo haddii ilmaha dugsi sare inuu waddan kale ka dhigto uu hadda inaga fiican yahay keennu inuu fiicnaado la helo waxaynu u baahannahay kow inaynu sharciyaddeenna aqoonsano laba marba cidda xilka haysaay inay yeelato muxuu aha xasaanadda iyo waajibaadka uu xilku qabanayay inay yeelato saas awgeed baarlamaanka jubbaland ee hadda jiraay wakhtigu wuxuu ka dhammaanayaa labiyo tobanka ogost oo inaga xigto muddo bil iyo dhowr cishaa waxaan u malaynayaa maanta inay afar tahay agost labiyo tobankeeda ayuu kaarkaygu ku egyahay julaay waxaan ku jiraa afarteedii agost labiiyo tobankeeda waa bil iyo dhowr cisho iyuu baarlamaanka jubbaland xasaanad haystaa baarlamaanka jubbaland intaa wixii bulshada dan ah ee uu ansixiyaay waa sharci haddii uuna dan u ahayn wixii ay diidaanna isna waa sharci laakiin xildhibaane waxyaabaha hadda mucaaradkeeda ku haystaan ama bulshada rayidka waxaa ka mid a guuxa ka imaanayoo kale in baarlamaanku isaga oo keliya uu hawshiisii qabsado oo dastuurkii iska qodobada qaar wuxuu doono ka bedelo wuxuu doono iisheeg ee ka hagaajiyo laakiin miyaan ahayn in bulshada lagala tashado waxaa jirtaa haddaad xilli kurka la gasho horta ba inaad xilliga kala baxdaad u baahan tahay kurka marka dambe yani si aad in xilli dambe aad la gasho oo aad iska ilaalin kartaa lakiin horta kolkan hore waa inaad kala baxdo waddankan wuxuu u baahan yahay horta in la sabata bixiyo aslanba marka dambe ee aynu awoodno tasuurkeennu muxuu ugu qoran yahay inay shan boqol oo oday ansixiyeen soo maaha inaynaan dadkeenni weydiin karin ururada bulshada ee jooga jubbaland sidaan kolkii hore hadalkayga ku daray yacni awooda in dhammaan la isu keeno oo sidii ay ahayd in dadka shirar waaweyn la qabto haddii la awoodi kari waayo waxaa la samayn sida yaryar ee la awoodi karo labaatanka ruux tobanka stakeholderska ah odayaasha guddoomiyeyaasha ururadabaa gaargaar loola kulmi waana ta inagu kallifaysa ogow in doorashada aynu gallaay ay qof iyo cod noqon kari weydo isla innagii awoodda awoodi kari weynay intaan jamaama doorasho ku qabanay in xildhibaankii jamaama oo dadkiisu soo doorteen muxuu ahaa uu state house ka yimaado ma awoodi karno inaan intaan jamaama qabanno ururada bulshada shir u qabanno laakiin waxaynu awoodi karraa in aynu horta jamaama qabanno iyada saas awgeed ururada bulshada waa lala tashaday odayaasha waa lala tashaday qof iyo laba iyo saddex iyo afarba waa lala tashaday tiim tiim baa loola tashaday wuxuu socday barnaamijkani shantii sane aan aniga hadda baarlamaanka jubbaland ka mid ahay hadda bishugaiga laaban tahay intaasoo dhan borosee socduu ahaa guddoomihii iga horreeyey ee guddigan ee muxuu ahaa dukumintiguu igu wareejiyey yuu ahaa ka laga shaqaynaya ee kuintii berri iyo shalay iyo lasoo bilaabay ee muxuu ahaa maalmo lagu kala tuuray ma ahayn mid dadka reer jubbaland ay ruuxii diidana oo saddex sano ka hor ka hadlayey kii ogolina oo saddex sano ka hor ka hadlayey oo saa la isla ogaabay ahayd yacni wax la qariyey iyo wax soo dhuuntay iyo wax soo yaro degdegay midna ma ahayn marka waxaa ku jirta danteenna waxaynuna u baahannahay in marba qofka waddankeena maxaa burburiyey ruuxii maandhaydka hayay oo maandhaydkii lagu ixtiraami waayo soo maha dowladdu waxay mas-uul ka tahay sharciyadda inta ay xilkeedu uu shaqaynayo maalinta uu ka dhaco doorasho qabtana faysal iyo muxuu aha cabdifataax iyo aadan iyo kuwa noqon doona xildhibaanada ayaa waxay iyaguna samayn doonaan waajibaadka laga rabo iyagoo ku baysgaraynaya baahida shacabka waa maadsantahay cabdifatax mucaaradka warkoodaad maqlaysaa faysal waxa uu ka dhawaajiyey in xildhibaanadu wakhtigoodu uu dhammaaday haddana xildhibaanku waxa uu sheegay laftarkiisu in sharciyad ay haystaan oo bisha agost ay kaga eg tahay marka bulshada rayidka baa tihiin ma isku daydeen in labada dhinac aad wax uun xitaa kala dabqaadid aad u samaysaan ma isfahan aad u samaysaan si la isugu soo dhowaado waa mahadsan tahay waxaa mudaa xagga sharciyadda marka laga hadlayo waxay u baahan tahay in waaqici la noqdo baarlamaanka jubbaland in labada kun labaatan saddexdii sharcidooda hore ka dhammaatay way caddahay laakiin ay sameeyeen extension dabcan ayaga oo ku salaynayay waaqicigii iyo barnaamijyada jiro hal sana ay ku darsadeen marka halkaas sana dee cid ka daba haysatay iyo ciid sharciyan ka daba lulato ama dhihi karto ma ma ma ma ma jirin saas darteed marka halkaas sano marka laga fiiriyo dhanka sharciga dee vacuum of power ma dhici karto awood meel maran macquul maahan marka xildhibaanku waa ku mahadsan yahi inuu sheegay waqtigiisa inuu hal bil ka hartee waxaan rajaynaynaa hal bil kadib inuu siduu sheegay cabdifataax iyo la soo noqdo iyo aadan kismaayo mucaaradkan waxaa looga baahan yahay hashaa bil ama waqtiga u hartee hadday tahay bilo iyo maalmo iyo saacado iyo sanadba hadday tahay in go-aamada iyo xasanadooda lagu ixtiraamo de waa mabaadiyi guud oo sharciyadda marka laga fiirinayo ayaguna waxaa maxaa jirta ka sugaynaa in sanadkii hore ay ku darsadeen dabcan explanation fara badan iyo duruufey ka hadleen hadda waxaan ka rajaynaynaa doorasho aadaan waxaan ka rajaynaynaa in weliba doorasho dad kadib ugu soo noqdaan codod weydiistaan kama rajaynayno in muddo korarsi kale iyo lix bilood ama hal sana wax noocaasa kama rajaynayna ama oday dhaqmeed uu soo qoro kale xildhibaanada uu soo qoro marka waxaan rajaynaynaa doorasho tii hore ay xildhibaan cabdinaasir kuriga jooga uu ku imaado mid ka qurux badan baan anagu rajaynaynaa waana boorinaynaa inta mucaaradkana waxaan leenahay dabcan waxay u socdaan kuraas waaye sida ayaga inay berri loogu xushmeeyo u baahan yihiin kuraasta iyo xilka iyo xasaanadda in ay ugu xushmeeyaan cidda ka horeyso laakiin kula xisaabtamaan isturka dowladnimo yaa yaa sidaas qaba dowladdana waxaa laga rabaa in space mucaaradka u abuurto oo dhegaysato talada iyo aaraahda iyo konsaanka ay qabto u dheganuglaato albaabada ka soo laaban annagu ka bulshirayd ahaan mowqifkeenna waa sidaas waxa aan boorinayna waa sidaas marka mikrofoonka anagu iyo codka anagu had iyo jeer waan ku sheegnaa in sharciyadda la ilaaliyo spacena la abuuro cidda sharciyadda haysatana lagu xushmeeyo cidda hadda sharciyad inaad doonata rabtana ay si nidaam kusoo doonato ay kusoo doonanin fooda iyo maxaa jirta dhibaato ay kusoo doonanin marka labada dhinac baa anagu fariinta u dirayna waa caddahay faysal baan siinayaa dhinaca isbelgaldoonka ama mucaaradka ka tirsan jubbaland faysal idinka waxaa laidinku eedeynayaa mucaarad ahaan in gobolka aad dibadjoog marna ka tihiin marna mucaaradka jubbaland uusan nidaamsanayn marka see wax ku doonaysaan see ku doonaysaan inaad xukun ku qabataan
aadan waa mahadsan tahay inta aadan su-aalaha ay weydiisay aan u gelin waxaa rabaa xildhibaanka inaan hal su-aala hal commenti aan raaciyo warkiisa horta waddankan dibudhiskiisu waxa uu ku yimi tanaasul xaaladdii saxda ahayd waxba laguma qaban dastuurkan iyo nidaamkan jubbaland xildhibaankan u saxaya konton shan boqol iyo konton ma ansixina siddeed boqol iyo konton ergey ayaa ansixiyey waxaa laga yaba xildhibaanku markaas ama inuusan waddanka joogin ama inuu dee usan arrintaas maaragtay ay ka yaro hoostay sidaa darteed jubbaland nidaamka lagu dhisay nidaam tanaasula wey nidaam saan jeclahay ah ma aha dowladnimadu waxay leedahay cid markaa xafiiska joogta iyo cid bannaanka taagan oo sixid u taagan ogow annaga mucaarad nalama dhihi karo sababta waxa waaye mucaarad iyo dowlad dowlad waa nidaam ku yimaada nidaam shacbi oo dadweynuhu soo doorto nidaamkan si indirectia lagu keenay ee, golaha ee, sharci dejinta ayaguna gacantay ku doorteen ee, qofka matelaya sidaas si lamida mucaarad ee, sharciyeysan oo legality haysta oo sharci mucaaradku uu leeyahay baarlamaanku sameeyey oo xeer uu ka jiro meeshaan ma jiro kulligeen banaankan kala taagannahay qolana xafiiskay joogtaa qolana bannaankay taaganta dhagax tuurka noocaasa markuu jiro waxaa muhiim ah in eh, loo loo dhimriyo eh, stateka oo aan la odhan sharciga ii fasaxaya waan sameeyey sharcigan interpretations badan ma laha dastuurka jubbaland Eh, waxaa kaloo on rabaa inaan xasuuyo xildhibaanka haddii aad ixtiraamaysaan eh, xildhibaan eh, heshiisyadii madasha wata sheekh qaran Een, cidda ugu horreysoo dumisay ee, waa madaxweynaha hadda xafiiska kusimaha ka ah axmed xamed salaam ee burisay ee, maaragtay ee, haddana ku socota nidaam ah, aan dastuurka uusan fasaxayn marka waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo dowladda federaalka ah ee aad hadda xustay iyo dowladda jubbaland inay kala duwan yihiin oo laba awoodoo kala duwan leeyihiin annaga waxaan aaminsannahay jubbaland awoodaha ay leedahay inay awoodo iyaga khaasa u yihiin dowladda federaalkuna maadaama dastuur- dastuurka hadda socda aan la ansixin ay ay limited mataqaana eh, exercise ay ku leedahay dhanka dastuurka marka la fiiriyo laakiin waxa wax ka wada dhexeeyaan ay tahay dadka reer jubbaland maadaama marka annaga aan bannaanka joogno waxaa muhiim ah wada tashiyada la gelayo in annagana la kala tashado annaga maan lihiin eh, waxyi la keenay oo dhan waa waxba kama jiraan ma shaqaynayaan eh, de halkaas qayle lama taagnin laakiin muhiimadda waxa waaye dad walaalo ah ehelaa wada dhashay kala aragti duwan aan dagaalamayn aan ishubeynayn aan qori wadan aan qaylo ku jirin laakiin dee codkooda sheeganaya inay iyagu yihiin ciddii xaq u lahayd waxaan in wax laga weydiiyo aana laga weydiin midda kaloo meesha taal waxa waaye wax bed- wax kabeddelka aad samaynaysaan ay bishu kaaga dhiman tahay maxay tahay sababta kugu kalifaysa shanta sanoo sharciyadda haysatay inaad wax ka beddesho arrintan ee aad hadda aada u beddeshay taa waxaanu aragnaa inay Xildhibaanka tahay- jawaabaya marka hore intaa taa aniga xildhibaan sababta kaliftay buu ku yidhi faysal ee shan sano usoo bedelo weyd oo hadda loo bedelay shuruuc marka la samaynayo baahi baa samaysa ama wax jiray baa in loo baahda in wax lagu soo kordhiyo ama wax aan jirin baa loo baahdaa in la sameeyo haddii hal qof oo reer jubbalana oo qodobadan lixda ah in aan loo baahnayn sheegaya la helo waxaan u malaynayaa anigu dadka aan aqaano ma ah ee maxaa yeelay baahidii rasmiga ahayd ee reer jubbaland iyo inta badan taabanayaan ee marka sa- waxa keenay waxa weeye ma markaad gaajootaad wax cuntaa oo cunto la raadsadaa mise waxaa la yidhaha shalay maxaad u socon wey ruux kolku gaa- u baahan yahay buu cunto raadsadaa dastuurka jubbaland haddii waddadiisii la maray oo dariiqada la maray ay sax tahay oo qofka gacanta taagay uu qofkii saxda ahaa yahay dan waa xilligii ku habboonayd
arrintaasaan ka dhex gala xildhibaanka aniga waxaan u arkaa inay tahay conflict of interest oo ah sharciga anaa gacanta ku haya anoo weliba sharci darro ku jooga xafiiska Een, waxaana doono ayaan ka samaynayaa maadaama wakhtiga aniga uu aniga ii saamaxayo aan gacanta ku hayo siyaasadda iyo amniga deegaanka intaa u fasiran kara annaga ka mucaarad ahaan waxaa weeye ka dadka sixidda u taagan in nidaamka ee, jubbaland hadda jooga ileen meel maran ma ahan meeshan nidaam baa ka jira waxaa loo baahan yahay cidda joogta inay ciddii la doorto wax ku wareejiso marka annaga waxaa muhiima inaan ku ixtiraamno arrimaha siyaasadda iyo amniga oo ayaga looga dambeeyo laakiin shuruucda iyo qawaaniinta deegaanka u taalla xilliga doorashada lagu jiro waa xilli xasaasi ah xilli dadku ay kala maarmaan ma aha waa xilli loo baahan yahay in la midoobo iyadoo la midaysan yahay oo la kala aragti duwan yahay in la israaco kadibna si wanaagsan lagu kala baxo qoladii markaa nidaamka ay heshana ay qolada kale ay tiraahdo weldan waa kula shaqaynaynaa ama bannaanka kaa taagnaanayna okyaalaan kuu xihanayna waa ku saxaynaa laakiin ma aha dee qayl iyo buuq marka waxaan qabaa nimankan odayaasha ah rag iyo dumargu intay doonaa ha ahaadeen ee lixdan iyo sideedda ah shalay waddada ay qaadeen inay tahay waddo aan jubbaland dan ugu jirin waddo qodxa badan waddo meeshay ku dhammaanayso la garanayo waddo meesha ay ku dhammaanayso disputka ka imaanaya la garanayo waddo meesha ay ku dhammaanayso la garanayo waxa dadku ay kala qabaan waddo la garanayo dadku sida aysan dowladnimada iyo nidaamka dawliga ah aysan u ixtiraamin ay fragile u yihiin marka idinku maxaad ka cabsi qabtaan in madaxweyne axmed aad la tartantaan Doontiina maxay tahay?
lisan axmed meesha hadda maba joogaba niman baarlamaana dastuurka gacanta geliyey waxayna yidhahdeen ninkaa odaga waxbaan u fasaxnay marka ninkaa odagaa markii doodda iyada isgaarto wixii aan ka dhahayno waa caddahayba oo isaga sharciga meesha maadaama sharciga dood la yidhi madaxweynuhu wuu tartami karaa baarlamaanku way u fasaxeen idinku doodinu maxay tahay marka mucaaradahan Aniga doodayda waxay tahay qodobada contentious issueska ah marka laga laga tago mabaadi'da iyo iyo iyo- iyo xuquuqaha aasaasiga ah ee ay ka mid tahay xuquuqda waxbarashada iyo caafimaadka wax dood ka taagan tahay maaha arrinta max- ika- ika- arrinta maxkamadda dastuuriga ah waa arrin u baahan in sharci dib loogu laabto arrinta nidaamka madaxtooye baarlamentariga ah waxaan u fahamsannahay awal wasiir xildhibaan haya iyo waxaasunbaa jirtay baarlamaankaba lix iyo labaatan wasiir in baarlamaanka laga keenay oo ay rabaan inays iskorjoogtayn ee nin walba meeshuu joogo uu gacanta soo taabto marka idinku waa waxaad sida diidantihiin marka inaad axmedoobe la tartantaan maya anaga axmed kayskan maba joogaba waxaan ka wadnaa waxaan taagannahay baarlamaanku xilliga ay wax bedeleen oo shaqadan qabanayaan ma ahan xilliga munaasibka ahaa arrintanna arrin la aqbalayo ma aha waaya aad baad umahadsan tahay xilli waxaan siinayaa cadisaxay gabagabadan kusoo kusii shaqeynaa Eh, waa mahadsan tahay Eh, aad baa umahadsan tahay adigii iyo saaxiibadii dooda ee laga qayb qaadanayo annagu bulshadayd ahaan waxaan dhiirigelineynaa nabadgelyada xasiloonida dowlad wanaagga iyo in eh, eh, space dowladda ay bixiso oo lagula tartamo saaxiibaday mucaaradka faysal iyo cidda kaloo la halmaasha maku aragtida ana waxaan ka rajaynaynaa in eh, aragtidooda iyo waxsixitaankooda uu ku saleysnaado mid nabadgelyo ay kicin bulsho iyo dhibaateyn iyo waxyaabihii hore loo soo maray ee xitaa doorashada hadda ugu dambeysay ee labada kun sagaal iyo tobanka ee dhibkii halkaa inaga gaaray waan dareemaynaa marka waxaan rajaynaynaa inay kursiga ku raadiyaan si sharci waafaqsan ee, kasbashada bulshada iyo dadka ay matalayaan inay ku raadiyaan dowladdana frinta u reebayna waxay tahay in doorasho ee, loo dhan yahay laisla ogol yahay lagu qanacsan yahay inay ka shaqayso waan rajaynayaa in ay maxaa jirte ka shaqeeyaan waaya aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba Een, inta aanan gabagabada u gudbin ee barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka waxaa igala qaybgalaysaa horedi kugu sheegayba xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland isla mar ahaantaana ah gudoomiyaha guddiga wax kabeddelka dastuurka jubbaland iyo cabdifataax jalwa oo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah iyo faysal maxamed cab- mataan oo ka tirsan een, dhinaca isbedeldoonka jubbaland gunta iyo gabagabadaan soo gaarnay Een, min hal su-aal ayaan rabaa inaan idin siiyo dhammaantiin martida barnaamijka gala qaybgalaysa Een, ah, maadaama xildhibaanadu ay wax kabedel ku sameeyeen dastuurkii ee, mucaaradkuna ay si weyn uga dhiidhiyeen oo ay kasoo horjeesteen Een, bulshada rayidka maxaa la gudboon Een, baarlamaanku laftirkiisa ee isbedelka ku sameeyey ama wax kabedel ku sameeyey qodobada qaar Een, muxuu yahay go-aankooda kama dambays tahay mucaarad kase maxaa eh, looga baahan yahay dhankoodu ma in ay tartanka u diyaargaroobaan mise in ay ka baaqsadaan Een, waxaan ku hormarayaa eh, Cabdi Jalwahaye bulshada rayidka ka socotaa maxaa ku talan lahayd annagu waxaan ku talinaynaa in nabadgelyada laga shaqeeyo xasiloonida waxaan ku talinaynaa in dabcan eh, eh, go-aamada shalay ay baarlamaanka gaareen sida faysal iyo saaxiibada iga qabaanba concern baa ka jira in haddii loo baahdo eh, diyaar ay maxaa jirta labada dhinac naga yeelaan annagu in aan kulan qaadano waajibaadka ah in aan kulan siino ama doodo u qabanno la isqanciyo eh, iyada oo la isqanciyana doorasho iyo dabcan la aado processkeedii marka annagu waa qaadanaynaa roolkaas ah Eh, sababta maadaama annaga kuraas aanan raadinaynin kuraasna aanan ku fadhinin waxaa waajibkeenna ah in dadka qudaraynaya kuraasta iyo kuwa ku fadhiyaba in aan forum ama platform u sameyno ee ku wada hadlaan aragtidooda iyo su-aalaha iyo nidaamka ay qabaan iyo afkaarta ay qabaanna ay ku iska qanciyaan waad maasan tahay faysal haye gabagabadii maxaa idinka go-aankunu yahay Eh, xalkasi muxuu ku jiraa Een, annaga go-aankayaga waa cadyahay ee, natiijadii ay baarlamaankii muddadoodu dhammaatay laba kun iyo saddex iyo labaatan ay shalay ku dhawaaqeen ee la xiriirtaa een, inay hadda uu xildhibaankuna sheegay in wakhtigoodu dhammaaday baarlamaan lasoo xulayo deedna een, baarlamaanka la furay oo dastuurka la furay oo labadan qodob ee madax- nidaamka madaxtooyada iyo baarlamentariga isku dhafan iyo muddada xilhaynta oo la fikiyey oo la yiri intii la doonaa la tartami karaa Een, annagu ka shaksi ahaan ee, ma qabno inay waddadii saxda ahayd loo maray ayna sax yihiin marka ugu dambeyn waxaan u sheegi lahaa een, eh, saaxiibadayda hadda kuraasta ee, weli baarlamaanka jooga ee aqalka jubbaland baarlamaankiisa fadhiya waxa ugu wanaagsan waxaa weeye ee, wada tashiga wada hadalka isqancinta iyo marxaladan lagu jiro in loogu gudbo innagoo gacmaha ishaysano oo walaal ah sida aan u kala aragti duwannahay ma saamaxayso in dalku uu kusii shaqeeyo laakiin waxaa muhiim ah aragtiyaheenna inaan isku qancinno dhinacna la isu raaco si ay nabadda iyo dowladnimadu ay usii waarto xildhibaankan kusoo gabagabeynaya xildhibaan haye
waa mahadsan tahay horta saaxiibkay waxaan leeyahay hadhihin baarlamaanka waqtigoodu dhammaaday uu xildhibaanku yidhi baarlamaanka waqtigoodu wuu dhammaan doonaa doorashana waa la geli doonaa ciddii ama xil xildhibaan rabta ama ku madaxweyne rabta ama ku wasiir rabta oo dhan qof kasta oo muwaadini wuxuu xaq u leeyahay inuu soo tartami doono haddii aan muxuu ahaa xildhibaan boos wasiirnimo u xaadhnayna de hadduu xildhibaanka noqdo wasiirkana wuu ku darsan doonaa waa haddii kolkaa ilaahay u qore muxuu ahaa ha kusoo ha ku soo dhowaadaan mucaaradka jubbaland ha ku soo dhowaadaan dadkooda ha ixtiraamaan shuruucda muxuu ahaa ha ku qadariyaan qofka markaa xilka hayaaye inta uu leeyahay muxuu ahaa mandadeka xasaanadda ha kala qayb qaataan dadkooda muxuu ahaa waxyaabaha dhibkahee jira arrimaha bulshadu way mahadsan yihiin waxay kismaayo nabadgelyadan u haysataay waa arrimaha bulshada iyo dowladda hay-adaheeda amniga oo isku duuban waxaan rajaynaynaa inay waddanka oo dhan ku faafto nimanka saaxiibkay ahoo khiyaarta ahoo muxuu ahaa qurbaha u badan oo xilalka rabaay saaxiibow dadka jubbaland waxaa la rabaa ina kala qayb qaataan dhibaatada jirta inay la wadaagaan wadankan muxuu ahaa resourceska ay haystaan iyo aragtiyaha ay haystaan iyo caqliga ay haystaan iyo wixii kale ay soo kordhin karaan keli a ma aha qofku inuu xil raadiyo oo intii dubay la tago ama muxuu ahaa meel kasii fog la yidhaahdo waxaan sugaa mandate-ku kolkuu dhammaado oo kursi baan soo doona no muxuu ahaa waa la kala guulaystaa waa la wada guulaystaa qofkaasi shantaasna uu ku guulaystay waa lagu ixtiraamaa wuxuuna heli doonaa ruux waliba wixii uu gashado jubbaland waa mahadsantihi aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin waxaanu soo gaarnay gunta iyo gabagabada barnaamijka faaqidaa toddobaadka ee v o a anigoo aadan maxamed ayaa idla socodsiinayey waxaa igala qayb galay cabditax jalwa oo ka socda bulshada rayidka ahna guddoomiyaha bulshada rayidka ee jubbaland iyo sidoo kale xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jubbaland iyo faysal maxamed mataan oo ka tirsan golaha isbedeldoonka jubbaland barnaamijka toddobaadkan waxaan diiradda ku saaranay xaaladaha siyaasadeed ee jubbaland gaar ahaanna isbedelkii ama wax kabedelkii lagu sameeyey ilaa lix qodob oo ka mid a dastuurka jubbaland anigoo aada kismaayo kismaayaa idin kaga soo tabanaya tan iyo kulanti dambe barnaamij midka la mid ah toddobaadka dambe nabadgelyo